gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliye ayaa xariga ka jiray saddex mashaariic oo laga hirgeliyay degmada maxaasi ee gobolka hiiraan mashaariicdan ayaa waxaa ka mid ahaa dhismaha garoon ciyaareed oo laga hirgeliyey degmada maxaas xarunta degmada maamulka iyo mashaariicyo kale oo la hirgeliyey sanadkii lasoo dhaafay islamarkaana xariga laga jiray haatan gudoomiyaha degmada maxaas iyo qaar kamid a mas-uuliyiintii munaasabada kasoo qayb galay ayaa ugu horeyn ka hadlay mashaariicdan laga hirgeliyey degmada maxaas ee gobolka hiiraan xarumihii dowladda gacanta maanta noogu soo wareejiyey ee degmo hadday aheeday iyo hadday saldhigeeda hadii koran ciyaara aheed ciddii quseeyaa bulshada loogu adeego iskusoo wareegahaayo iskusoo wareegeen waxaan ugu mahadcelinaynaa cid alaale ciddii ka shaqaysay hay-adii hindhisay oo jugdi bibilyo dhaqaale bixiyey ciddii kaloo siiqadii wax ku dhismaayeen kasoo shaqaysay ama fududaysay iyagana waa mahadcelin waxaan kaloo soo la weynaynaa cid allaale ciddii baahideenna wax ka qaban karta maanta oo midii aas-aasigii ahayd waa la qabtay midii horumarada dibadada nagala qabanayso baahideennu hadda inta nala qabtay kuma koobno guryo ahaan uguma koobno adeeg ahaanna uguma koobno waayo korsoorkii gurigii nooma dhisno dhismooyinkan qiimigalana ciddii noo suuro gelisay oo ku shaqada laheeday heer isteed ilaa heer federaal iyo hay-adihii muxuuha suurogeliyanaba u mahadnaqaynaa inta dhimanna waxaan rabnaa insha allahu tacaala in muxuu ahay degmo wixii xaq u laheedoo idin naloo suuro geliyo dhanka kalena gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliye oo xariga ka jaray mashaariicdan laga hirgeliyey degmada maxaas ayaa ka sheekeeyey horumarada kala duwan ee degmada maxaas ay usoo kordhinayaan mashaariicda laga hirgeliyey runtii waxaa sharaf weyn oo ah inaan maantay muddo dheer iyo halkan dheer iyo howlo badan oo halkan ka fulay aan isugu nimaado inaan ku xafnadayno ku xarig jarno isugula wadajiyo mashaariic kala duwan oo halkan ka fushay oo waxkoodu ah guud ahaan dowladda soomaaliyeed tanhir shabeelle gobolka hiiraan gaar ahaan degmada maxaasi runtii mashaariicdan sidaad ogtihiin eedala kuma imaan waxay ku timiday dadaal ka bilowday ee layska qaado cadowgii foosha xumaay ee dadkan hoggaamiyey ee al-shabaab runtii waxaan rabaa mashaariic halka ku fushay maadaama aan sheegnay inaynan edeel ku dhumaan waxaan rabnaa dadkana maxaaseed
mashaariicdan laga hirgeliyey degmada maxaas ee gobolka hiiraan oo intooda badan ah dhismayaasha xarumaha dowladda ayaa ka mid ah horumarada ay samaynayso degmada maxaas ee gobolka hiiraan